waxaa loo yimid wafdiga hogaaminaya madaxweynaha dowladda gobolka galmudug oo ay kamid yihiin senataro ka tirsan baarlamaanka sida cabdiqaadi goonjeex cabdiweli xildhibaano ay kamid yihiin ubax saliid ay kamid yihiin wasiirka wasaaradda arrimaha gaadiidka badda ay katalaya mariya wasiir ku-xigeenkeeda xildhibaan cabdi wasiir ku-xigeenka xanaan xoolaha cabdishamiin dalax iyo xubno fara badan waxaa kamid ahaa xildhibaan maxaan ku cabdi shire iyo akhyaar fara badan oo ka timid muqdisho dhamaanna waxay aagad u yimid inay ka qaataan booqashada hawshan loogu talagalay in si dabaqiyo la daba dhigo hawshii ballanqaadkeeda madaxweynaha galmudug madaxweynaha federaalk madax farmaajo wuxuu u sheegay wararkana soo gaaraya waxay sheegayaan in wafdi ka socda dalka qatar uu gaaray dekedda hobyo arrintaasi maxaa ka jira waa sax wafdi ballaaran oo dowladda qatar ka socdo ayaa gaaray magaalada oo ka taga ilaa lix qofood iyo xubno safaaradda ka socda oo isugu jireen ujeedada u yimaadeen waxay tahay inay assessment ku sameeyaan ama ay eegaan dekeda hobyo iyo qaabkii lagu dhisinaa taasoo sida loo sheegay ay tahay barnaamijkaas dhex maray madaxweynaha soomaaliya iyo boqortooyada dalka ama amiirka dalka qatar goormay hawshaasi bilaabmaysaa wallahi niyow timeka aniga hadda ilaa hadda xog kama qaadanen laakiin shirar ayaa daman muqdishoa shir lagu gelayaa dowladda federaalka ayay la kulmeen wafdigu hadda waxay yimaadeen blaceka ama goobta wada in hawl laga qabto maanta waxaan geynayay magaalada hawge meesha dekeda ahayd iyo meelo kaleetoo fara badan magaalada kusii wareejiya marka waxaan rajeynaya dhawaa in degdeg loo bilaabdo waayo qolanti waxay bisha toddobaad hawsha inay bilaabato dekeda hobyo waktigan aan hadda joogno ma shaqaysaa xilliga hadda la joogo ma shaqayso sababtuna waxay tahay waa xilliga xagaaga oo badxirinka ayaa lagu jooga oo dabaylaha hawshina waxay bilaabanaysaa waxay ka bilowda oktoobar labaatankeeda sidaan ka warqabno hadda kahor waxaa soo booqday hobyo wufuud kala duwan oo ka socda shiinaha ciraaq turkiga booqashadan maxay kaga duwan tahay kuwii hore tani waxay uga duwan tahay waxyaabo fara badan waad dareemi kartaa xiriirka ka dhexeeya labada dal soomaaliya iyo qatar waad dareemi kartaa dagaalka siyaasadeed ama boolisiga dekadaha ee kuhardanka dalalka khaliijka tani waxay kamid tahay mid yani important u ah dalka qatar ama soomaaliya labadaba waayo laba dalo xiriir wanaagsan le dowladda etoobiya waxay hore u sheegtay inay maalgashan doonto afar dekedood oo soomaaliya ku yaala ma ku jirtaa dekeda hobyo waa filaynaa inay kamid tahay sababtun waxay tahay waa dekeda ugu mudan marka ay noqonayso deked saddex boqol iyo lixdan kilomitr ayuu jirta xaska etoobiya waana dekeda la oran karo waa dekedaha ugu dhow ee dowladda etoobiya ay kaga faaidaysan karto dhinaca badda markaa siday u suurto gelaysaa in qatarna ay maalgashato etoobiyana ay maalgashato macnaha maalgashiga dadku siday u qaateen qadar dhismaha dekeda ayay dowladda federaalka ka caawinaysaa dowladda etoobiya waxay qayb ka noqonaysaa dadka wax kala soo degaama ka faa'idaysa qasama in aadu lacag gashate maalgelinta iyo habka la sheegaya waa wadaag wax soo saarka iyo wax kaloofinta ay wadaagayaan labada dal haddii ay heshiis sifaca loo akrisa waxaa meesha kaaga soo baxaya in dowladda haddii loo waayo cid maalgashta ay maalgashanaya laakiin anagu haddii aan maalgelin helno waxay noo noqonaysaa suuqa ugu ballaaran aan ka faa'idaysan karno ayada badan waxay u noqon kartaa dekeda ugu dhow ay ka faa'idaysan goormaa la filayaa inay si toosa u shaqa bilowdo insha allah ilaah waa yaqaana waktiga laakiin kullay sanado badan ma qaadan doonto waxaan rajeynaya inay degdeg la howl gasho hadday uga goato saddex sano gudood inay ku shaqayso laakiin intaa ka hor ayaa si macmala deged usii shaqayn doonta hadii ilaha